gudoomiyaha gobolka muruga xasan maxamed khaliif ayaa caawa waraysi uu siiradii u daljir waxa uu ka waramay xaaladda deegaanka garacad ee gobolka mudug waxaana uu gudoomiyaha uu sheegay in xaaladdu ay degan tahay ayna jirin cid ku sugan gudaha deegaanka garacad kadib markii ciidankii duwaanka ahaa ee ku sugnaa deegaanka garacad ay isaga baxeen xasan maxamed khaliif gudoomiyaha gobolka mudug ayaa waxa uu sheegay in kamaamul ahaan ay halkaasi ay ciidamo u direen isagoo xusay in marka hore aysan degmada garacad aysan u lahayn ciidamo
hadda magaalada garacad gudaheeda cidna ma joogto sidaad hadda horey sidaad ugu naqasheen waxaa soo galay ciidan al-shabaaba oo doon wata hal doon wata baa shalay soo galay maqribadii xalayna waa ka guureeyeen oo dhinaca waqooyi uga guureeyeen maanta kulug meel ku dhow bay joogeen meeshaasay arig ku dhasheen soonahaas baana maaragtay baa ugu wardambaysay magaalada garaacad waa caadi ciddan baa soo gasheen kama macnaan maqal oo wax kama wararkaan ka hayno cid ka dambaysay ma soo gelin
ka maamul ahaan idinku halkaasi wax ciidana ma geyseen ama ma u dirteen ama horeba ma u joogeenba dhulkaa dhul nabadu ahaa oo dhul nabadu ahaa ciidana ma joogin hadda unbaa ugu horeysa al-shabaab iyo wax lamida waxaa ugu horeysa hadda haddaa ugu horeysa
dadku deegaanka halkaasi ku sugan ayagu waxay sheegayaan in ciidamo aysan deegaankaasi uusan ahayn sida haddaba sheegtay marka maxaa u diiday maadaama ay tahay halkaasi magaalo xeebeed in ciidankii gobolka mudug la geeyo oo ay ka shaqa ay ka shaqeeyaan
ciidanka degmada jiriiran waa degmahaada ballaaran marka garacadna waa meel suulaah oo xeebta ku taalo oo kamid a magaalo yar oo xeebta ku taal weeye marka jiriiranna boolis maaha kale ma joogto waana waddan iska nabada oo maaragtay ilaahay mahadiis waa waddan nabada marka meel nabada wax ciidamo badan haddaad geysid qaragta ayuunbaad badiso magaas laakiin markii aada cadow aragtid baad ciidan dumi ka dhaayo geli ka dhaan meesha waayahay maxay tahay qorshihiina ku aadan ka maamul ahaan maadaama deegaankaasu hoostaga gobolka mudug haatan
hadda kadib waxaan rabnaa haddii alla marba haddii laga soo galay in aanu ciidankeenu waana u dirnayba ciidama aaday oo waaba u dirnay haddii alla idmana waxaan rabnaa inaan waadiyo ka qabanno oo aan cidii aan cid kale soo gelin waxaa jira halkaasi maamul oo deegaanka ka jira ee garacad maamulkaasi dadkii mas-uuliyiinta ka ahaa oo kale wax xiriir ay nala sameeyeen ama aada xoogaa isdhaafsateen ma jiraan aa dadka garacad ku nool dee annagaa mas-uulka ilaahay baa mas-uul ka annagoo dhan naga ahayn waana la soo xiriiraan waa iswaraysanaa awalna waa wada xiriir sameeya hadda intay wax soo kordheenna hadda keliyaa wax soo kordheen awal waddanka iska caaligu ahaada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyadu waa magaalo xuduud laleh ee maamul kale ayna ka jiraan laba maamul sida puntland iyo galmudug marka idinku ammaankiina xilligan maadaama ciidamo duulaana horey aan loo arkin ayay soo galeen dhanka puntland maxay tahay dhanka ammaan xaaladda aada uga qorshaysan magaalada gaalkacyo waa maamul laba gees ay ka jiraan puntland iyo galmudug oo kale haddana ay jiraanba ciidamo duulaana oo soo gaaraya marka ammaanka magaalada oo kale iyo deegaanada kale maxaa iniga qorshaysan
waa run galmudug iyo annagu magaalada waa wada degannahay iyaguna dhinacaasay ka degan yihiin annaguna waqooyigan ka degan dhinaca kalean ka degannahay isku degaanna waa nahay isku cadowna waa nahay laakiin wax mudaranaysaa wada shaqayna oo dhinacaasa oo aan horey u lahayn mus dadka deegaanka haatan garacad ee gobolka mudug oo idinka inii xilsaaran ee ammaankooda waxay sheegayaan in ciidanka duulaanka ay ka tageen balse aysan ka warqabi doonin waxa dambe ee dhici karaa maxaad ugu talagasheen dadkaasi
dadka garacad deganda haa dadkaas waa kuu sheegay dee hadda wixii ka dambeeya ciidan baan geynaynaa waana u dirnayba ciidan baan u dirnaa ayo guddoomiye baaqaaga ugu dambeeya aad ujeedinaysa bulshada ku dhegeysanaysa kaana dhegeysanaysa deegaanada puntland bulshada puntland waxaan ujeedinayaa in ay waddankooda difaacaan bay dhib ku wadana ay ka qabtaan dadka dariska oo sida galmudug iyo cidda kale oo soomaalida oo dariska la ah in ay nabad kula noolaadaan dhibna aydan u geysan ayaga hadday dib kaga timaadana ay u dulqaataan oo u samraan gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif waxa uu warameeyey shaafici cabdiqaadir warsame oo ku sugan xarunta dalshir ee magaalada gaalkacyo ayuu kaasi ahaa